Taliye ku-xigeenka saldhigga booliiska magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ahna madaxa baarista gobolka Hiiraan xidhiidhle Axmed Cali bin Cali oo u waramay warbaahinta ayaa sheegay inay wadaan dadaalo looga badbaadinayo falalka lidka ku ah ammaanka gaar ahaan dhaca loo geysto bulshada magaaladaasi kooxaha tuugada ah ayaa inta badan bulshada ka dhaca taleefanada gacanta iyo agabyada kaliya ee ay sitaan xilliyada ay u sii socdaan guryahooda hadda waa kan taliye ku-xigeenka saldhigga booliiska magaalada Beledweyne xidhiidhle Axmed Cali bin Cali oo ka warbixinaya arrimahaasi maalmihii u dambeeyey waxaa magaalada Beledweyne ka jiray arrimo iska burcadnimo iyo maxaa la dhahaa falal lidi ku ah sharciga iyo maxaa la dhahaa normska ama dhaqanka ama waxyaabaha aan u fiicneen bulshada ee kusoo badanaysay marka ka bulis ahaan waxaan sameynay dadaalo arrimahaas looga hortegi karo ama lagu yarey karo in dembiyadaas ay dhacaan run ahaantii dembi meel walba ka dhaca laga soo bilaabo maxaa la dhahaa buniaadam qaabiil iyo habiil dembi mar walba waa dhacaya laakiin anaga bulis haddaan nahay waxaa u samaysanaa inaan dembiga ka hortagno hadduu dhacana aan ka daba tagno waxyaabaha dhaco hadda waxaa ugu badan burcadnimada in taleefano la dhaco kale in bajaajyada lakala dhaco arrimaha maxaa lahaa salka ku hayo qabiil saas darteeda waxaan sameynaa haddii ayna soo gaarto ashtako ama dacwo ama qof cabasho ah oo ka dacwoonayo in maxaa lahaa dhib uu ku dhacay ama lagu xadgudbay waxaan sameynaa inaan arrimahaas dabagalno soo qabanno cidda dembiilaha ama falka gashay kadibna maxkamadihii hadda waa shaqeynaan oo active maxkamadda horgeyno oo wixii uu sharci uu ka qabo amarsiino haddii qofka maxaa la dhahaa uu dhibka loo geysto kale uu maxaa la dhahaa qofka uu la macaamilane waxaa waaye xaqu uu leeyahay inuu dacwadiisa la laabto ama uu cafiyo qofka dhibka u geystay laakiin badanaa hadda waxaan ku dadaalnaa in maxaa la dhahaa dembi uusan dhicin dembiga aan ka hortagno aan yareyno ama aan ka daba tagno waxaan rajaynayaa in bulshada ayagana maxaa la dhahaa ay kaalin ka qaataan arrinta noocaas ah oo ay soo sheegaan ama boliiska ay la soo wadaagaan mar allaala markii dembi uu dhaco oo ay dhahaan waxaasa aan macnaha meeshaas ka dhacay ama maxaa la ciddi geysatay haddii yaqaanaa inaysan ka baqin oo ay sheegaan oo ay dhahaan ay markhaati furaan dabcan markhaati furka wuxuu muhiim u yahay qofka dhibka loo geystay ama dhibanaha ah si qofka dhibka geystay loo soo xiro uusan mar kale ugu dhiiranin in dembi kale uu galo ama qofka kale qof kale oo waxaa iska dhici kara mararka qaar in qof oo arkaayo oo dembi galaayo kadibna maxaa la dhahaa uu kusii dhiiranaya isagana uu isleeyahay ninkan buu sameeyey lama qabanin lama xirin saas darteeda adigana maxaa la dhahaa sameey cid wax kaa qaadaysa ma lahan si markaa dembiyada aan loo dhiirigelinin dadka bulshada waxaan kula tali lahaa inay la soo wadaagaan amniga inay maxaa la dhahaa ku dhiiradaan inay markhaati furaan